Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka samaysay olole nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada. Ololaha nadaafadeed ee ay maanta qabatay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo maarayn lahaa qashinka magaalada Kismaayo loona heli lahaa nadaafad guud ee deegaanka. Ololaha nadaafadeed ee ay maanta qabatay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo maarayn lahaa qashinka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose loona ilaalin lahaa nadaafadda guud ee deegaanka waxaana ololaha nadaafadeed qayb ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo sida ardayda jaamacadaha iyo ururada haweenka waxaana ololaha nadaafadeed ka warbixiyey iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland isagoo sheegay waxyaabaha looga gol leeyahay ololaha nadaafadeed inay tahay in sare loo qaado bilicda iyo nadaafadda magaalada Kismaayo waad aragtaa een, shaqadan waxaa si wada jir ah oga wada qayb qaadanaya oo na liid garaynaya wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska een, maamulka degmada ururada haweenka een, een, iyo hay-ada qayb iyo hay-adaha ka shaqeeya magaalada kismaayo qaybo ka mid ah oo contributionkooda wax ku darsaday een, runtii ololahan wuxuu wuxuu noqonayaa ololo kii ugu horreeyey ma ma noqonayo kii ugu dambeeyena ma noqonayo maxaa yeelay magaaladu een, kobac inuu ku socdo waa la arkaa qashinkana dadka uma tababarno meelaha ay dhigayaan hadda waad aragtaa waxa uu qashinka yaallaa aan ka gurayna waxaa weeye een, waddadii xeebta gelaysay marka waxaan hadda kadib ku dhiiragelinaynaa in dadka ayna ma aragtaay qashinka ku soo qubin xeebaha iyadoo laga soo saari doono amarro dhaqan gala insha allahu tacaala